waxaa jira dad mas-uuliyiin ah oo qaarkood dawlad ay ku jiraan oo dhararsanaya magaaladan dhibanu ka dhaco oo maalin kastoo dhibdhic waa dhahaya maanta qarax ma dhicin maanta magaalada wax looguma dilin oo nimankii shaqadooda waxbaa ka soo baxaya oo walwal iyo deg deg u qaba in magaaladan dhibaato iyo shil iyo gumaad uu ka dhaco waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadkaas haddii aadan khayr ku hadla inaan iska aamuso dad waxaa jira immunity ama xasaanad wax la yidhaha ku gabada oo u haysta xasaanaddu inay wax kasta ka daboolayso war waxaa jira xorriyad qolqoolka waxyaabo aan lagu ogolayn oo ay ka mid tahay kicinta dadweynaha oo ay ka mid tahay wax u dhimidda danaha qaranka iyo nabadgelyada qaranka qof marka mas-uul ah oo maalin ilaahay keeno haddii boqol shay oo wanaaga la sameeyna aan marnaba ka hadlayn wax yar hadday dhacaan la soo boodaayo oo si xun u fasiraayo horta arrinkaas waa nasiib daro waxaana qabaa marka xasaanaddu micnaheedu ma ahan in xornimo taama lagu siinaayo sida adigaba inaan lagugu xadgudbin aysan suurtagal ahayna adigana la rabaa si mas-uuliyada ku jira inaad u dhaqanti dad waxaan dhahay arkaa mas-uuliyiina dalkan wareegto iyo shir jiraayad maa lagu xukumaa haddaa mooshin maa lagu xukumi lahaa xukuumad in la rido oo maalilaha keena dawladda is haysato oo horumar la gaari waayo oo ummadda waxa la qabanaya ama wax la damacsanaya lala hadli waayo masaasaa dalka lagu xukumaa waa nasiib darro marka qaarkood haddana waxay ku leeyihiin qorshe xumo amni magaaladan howlgalku wuxuu ka socday saddex bilooda xiriir ciidamada howlgalka ka socda hal maalin shil ayaga la xiriira ma dhicin hal maalin sida ciidanku u tababaran yahay mas-uuliyad si mas-uuliyad ku jirto oo u gudanaya howshiisa u xakamaysan yahay dadka wanaagga ula dhaqmaayo hal shil kama dhicin maanta wax yar dhaceen in lala soo boodboodo la buunbuuday oo maalin ilaahay keeno wanaaggii horumarka la gaara aan marna la soo qaaday maalin ilaahay keeno ii sheega wixii yaroo dhacana la buunbuunaayo oo ii sheegeen weliba dee ayadoo u muuqato in codka cadow lagu hadlaayo horta waa nasiib darro marka dee mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaa la rabaa inay isxakameeyaan waxaa la rabaa in aysan bulshada dareen xun gelin waxaa la rabaa qaluubta iyo maskaxda dadweynaha inaysan sumaynin waxaa la rabaa inaysan ciladaynin howlgallada dowladda waaya si yaroo kooban haddii aad noogu sheegtay taliye qaabka wuxu dhaceen iyo waxa ka dhashay oo ama khasaaro ah ma xidhan yihiin qaabka labada shil hadaad faahfaahin ka bixisid si dadku ay u ogaadaan ay adiga kaaga maqlaan iyo iyo cidda ay khusayso xaqiiqada dhabta ah ilaa horta baaritaan dhaba laga sameeyo cid hadda caddayn kartay wuxu dhaceen ma jirto waaya laakiin khasaaraha ma khasaaraha Sida ku kala waxawaya gaareen.
dhimatay shilkii hore hal qof aa ku dhintay kii dambana saddex qof ayaa ku dhimatay inta waxaan aaminsanahay kii hore shil wuxuu ahaa ay sheegeen oo iska dabiici ah waaya kii dambe ciidamada oo markaasoo madaxweynuhu dhaqdhaqaaqaya ciidamada madaxtooyada loo sheegay in la yidhi ciidamada niisa shabaab isku soo ekeysiiyey aa dhinacaas Waa la been fariimay.
waa la been fariimay marka.
Mhm.
been fariintakaas ayaa ayaa la sheegay in wuxuu ku dhaceen laakiin waa la baari doonaa Waa.
laakiin ciidan la yidhi ciidan dawladda ah oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa dareeskood wax wataa idinsoo wereeraya shilka si- sidaasoo horta u dhacay waaya oo iska nasiib daro ay hadda si ayagu ay u qorshaysteen uma dhicin dabcan waa la baari doonaa marka ad waa ka xunnaa intii dhimatay runtii in hade ayadoo intaas wanaag lagu soo joogay oo shil la-aan iyo qab iyo qocolaan magaalada ahaaday in maanta hadda dadweynaha soomaaliyeed la tusiyo in dowladdii la dadkii la rabay in ay sheegeen ayagu isla dhintaan oo iswaraabsadaan oo hal cadow lahay inay hadda isku dhintaan horta waa iska nasiib darro waaye laakiin shilalkan oo kale dad- dadweynaha dowladaha horumar oo ka dhaca iska nasiib darro waxbaan ka baranayna waxaan ka baranayna waxaa ka mid a kow horta inaan bilaabno inaan ka shaqayno oo inaan walaalayno ciidamada oo aan loo arkin nabad sugid oo aan loo arkin booliis oo aan loo arkin military wax yaroo haddii oo madmadow uu jirana si dhaba inta faraha loola galo meesha looga saaro muhiim waaye waxaa kaloo rabaa askarta nafteeda dhaqan xumada baratay tallaab in laga qaado qofkii qof kasta wuxuu sameeya asaga gowlada dowladda wakiilka maaha wixii hadda loo garaabi karo waa la garan karaa laakiin waxaan la garaabi karin waxaan rabnaa inaan haddii la yidhahdo aan u dul qaadan doonin wixii hadda shilalkan ka dambeeya waa la baari doonaa ciddii qalad ku soo baxana waxaan rabaa inaan u sheego in aan loo horturi doonin haddii la yidhaahdo oo aysan dhici doonin nabadoonnimo in wax lagu dhameeyo haddii la yidhaahdo tallaaba laga qaadi doonaa Eh, dabcan dowladnimaduna hadda waxay ku jirtaa in sharci kala dambeynta la ilaaliyo discipline ama uu jiro nidaam uu jiro oo qofku inuu hoggaansan yahay waa muhiim oo adeegii la rabay inuu dadka ay sheegeen si wanaagsan ugu adeego inuu haddi xumaan iyaga isugu bedelo waa nasiib darro waxaan rabaa inaan haddana usii sheego howlgalladii socday intaas iyo in lamida ma sii hakin doonaan dadka aaminsan dowladdu inay isku dhacday shaqadiina hakatay waa be- waxaas waa been ma dhici doonaan qaladana fahamsantiin ummadda soomaalida waxaan rabaa in iyo ciidanka howlgallada ku jira howlgalladoodii haddii ilaah yidhaahdo inay halkooda kasii wataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddiga amniga qarankuna fariintaada mida ayay gudub doonaan haddii la yidhaahdo marka waa ku dheeraada wasiir soo dhawa mahadsanta